wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay ciribtirka cudurka dabaysha kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiir wasiiro agaasimayaal dhakhaatiir iyo bulshada degmada kismaayo wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland ismaaciil garas ayaa ka hadlay madasha waa idinka mahad celinaya laakiin waxaan shaki ku jirin qof kasta oo meeshan istaagay oo dadkii shaqada ku lahaa iyo kuwii maamulayay iyo kuwii shaqada fulinaya ah qof waliba inuu sheegay inay jirto cillad inay jirto cillad aan la inkiri karin oo marna aysan suuraga caqliga bini aadankii ka weyn tahay inuu qofku yidhaahdo shan tallaal baa laga qabtaa sanad walba magaalada kismaayo oo noocyo kala duwana bolyada keliya maaha waxaan ka hadlaynaa misliska waaan cudur kasta oo la iska tallaalay stiilna dhibkii wuu jiraa oo magaaladii weliba xaafadaha kismaayaa laga soo qabtaa dad dhibkii qaba acceptable ma maha cid kaa dhegaysanaysa male laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno oo insha allah systemku uu sheego maaha inuu qof sheego inuu systemku sheego qofka wacyigelyaha noqonaya qofka uu yahay iyo awooddiisa aqooneed uu leeyahay qofka wuxuu ku sheegi karo kan tallaalka samaynaya iyo systemku ogyahay in lagula xisaabtamayo